barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa duhur axad ah bisha juunna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno dhallinyaro ku nool magaalada boorama oo suuq ganacsi furay kaas oo alaabooyinka lagu iibiyo ay aad uga jaban yihiin kuwa goobaha kale lagu iibiyo hadda waxaan ugu talagalnay suuqan aan furnay oo aan ugu bixinay ramadaan bazaar ugu talagalnay shan iyo tobanka dambe ee ramadaantu inuu furnaado waa ogtihiinoo inta badan ramadaanta waxaa bata adeega shan iyo tobanka u dambeena waxaa sii bata weliba dharka dadka iibsanaya ama carruur ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socda marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay ku dhinteen weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka naasahab looduwan waxaana dadka weerarka ku dhintay ka mid ahaa wasiir ka tirsan golaha xukuumadda dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegay in burci maxamed xamza oo ahaa wasiiru dowlaha deegaanka uu ka mid ahaa dadka weerarkaasi ku dhintay wakaaladda wararka ee soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay ku istaagtay ilaa labaatan qof oo ay ku jiraan saddex ka mid a shaqaalaha idaacad ku taalla muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kery ayaa safar gaaban oo aan horey loo sii shaacin in ku tegi doona magaalooyinka brussels iyo london maalinta isniinta ay berito iyadoo ay xukuumadda washington ka falcelinayso walaaca ku saabsan aftidii ka dhacday dalka britain ee loogu codeeyey inay ka baxdo midooda yurub diblomaasiga sare ee maraykanka ah ayaa xaddan maanta ahba waxa uu ku sugan yahay magaalada rome ee dalka talyaaniga si ay uga wada hadlaan hanaanka wadahadalka nabadda bariga dhexe ee hakadka galay mas-uuliyiinta la safraysa kery ayaa sheegaya in labada magaalo ee brussels iyo london ee uu ku hakanayo kery lagu daray jadwalkiisa safarka daqiiqadii u dambeysay mar kale duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatanna waa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ismaaciil stuudiyaha la fadhi ismaaciil barnaamijkii hibada iyo hal abuurka iyo toddobaadkan toddobaadkan caashay dee tobankii dambe ramadaan timeka la galay oo cibaadadii sidoo kale waxaa jira xiliyadan oo kale dadku aad bay u dukaamaystaan oo dee ciiddii baa soo dhow waa laba howlaa isku fura marka tahajudkiiyo la raba in la oogo iyo ciiddii diyaargarow u baahan aad iyo aad marka xiliyadan oo kale dadku waxay aad u jecel yihiin inay helaan dee agabkii oo jaban waayo dadka duruufahooda iyo hayntooda dhaqaale way kala duwantay marka magaalada boramo kale dhalinyaro ayaa intay isu tagtay bay suuq waxay fureen ganacsatadii kala duwanaa kale ay iman karaan oo ganacsigooda keeni karaan dadkiina ay ka eeli karaan wax jaban marka waxaa laysugu keenaa labadii loo baahnaa oo dhan ciidda oo fara badan si qof kastaaba uu u kari karo inuu iibsado qof kasta u kari karo qiimihii suuqana aad bay uga naasilan tahay waa gartay marka waa waa xaraashii xoolo jabanna ma gaadhsadana laakiin aad bay u jaban tahay waa gartay waa halka suuqyadan oo kale la yidhaahdo sale baa jira ama iib baa jira boqolkiiba toddobaatan intaa hoos loo dhigo marka wax sii jiri doona waa wax loogu talagalay tobankan dambe iyo xilligan ciidda lasoo dhaweynayo soconay ahaa laakiin waxay dhahdeen aragtida waan joogteerinaayo magaalooyin kalena waa geenayna marka saalkii baa halkaas gaaray aad iyo aad wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar goodmar intuu suuqaas dhex galay ayuu dadkii hindisay aragtidan iyo weliba dadkii ka ganacsanayey iyo dad ka shaqaynayeyba intuu mikrofoonka la dhex maray ayuu barnaamijkan kasoo diyaariyay
barnaamijka waxay nagala qayb geliyay dhallinyaradaasi iyo qaar ka mid ah shirkadaha badeecadaha ganacsi ku soo bandhigay suuqaasi rabadaan basaar ee laga furay magaalada booraba cabdishakuur ismaaciil muumin waa madaxa shirkadda african business wire ee soo qabanqaabisay suuqa ganacsi ee rabadaan basaar wuxuu sharaxayaa ujeeddada suuqa ganacsi ee ay fureen bisha rabadaan
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhammaan waxaan salaamayaa dhageystayaasha v o a v o a aad baan uga mahadcelinayaa fursaddan qaaliga ee nagu siisay bal inaan uga warranno suuqan cusub ee la furay horta anigoo ku hadlaya magaca shirkadda african business wire marka loo soo gaabshay a b w waa shirkad inta badan qabanqaabisa suuqyada carwooyinka barnaamijyada tareyninada tobabarada aan idhaahdo iyo konfarensyada inta badan ku saabsan qaybaha businesska marka hadda waxaan ugu talagalnay suuqan aan furnay oo aan ugu bixinay rabadaan bazaar ugu talagalnay shan iyo tobanka dambe ee rabadaantu inuu furnaado waa ogtihiinoo inta badan rabadaanta waxaa bata adeega shan iyo tobanka u dambeeyna waxaa sii bata weliba dharka dadka iibsanaya ama caruur ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan suuqyadeennuna male inta badan meelo isku kulminaya marka waxaan ka fikirnay in sida adduunkuba ay sameeyaan inaan isku keenno dhammaan ganacsatooyinka alaabaha kala duwan iibsanaya islamarkaana ay meel keliya ku wada yimaadaan tanna waxay sii dheer tahay inay sameeyaan qiimo dhimis ballaadhan oo dadweynaha soo jiidanaya oo weliba boqolkiiba konton boqolkiiba afartan sida qaar iminka ay sameeyeen ay sameeyaan dan qofkii marka ay u fududaato macmiilkii adeegiisa iyo muxuu haaye waxqaadashadu inay u fududaato una ku qaadanin inuu kolba magaalada koonaheyga iyo koonayaasha uu tago saasaan horta ugu fududaynay kelmadahana waxaan u soo qaadanay rabadaan bazaar in badan dadku waana weydiiyaan oo waxay rabadaan bazaar bazaar muxuu yahay bazaar wax kale maaha waa suuq inta badanna waxaa laga isticmaalaa suuqaga asia oo ah la furo mararka qaar wiigiiba maalin la furo bishii maalin la furo saddexdii bilood maalin la furo oo lagu soo bandhiga ganacsatadu waxyaabo kala duwan iyagoo samaynaya qiimo ka jaban qiimayaasha ay mararka kale ay waddanka wax ku iibiyaan ama magaalada wax kaga iibiyaan sidaa darteed ayaan idhi war ilbaxnimada iyo caynkaasi ganacsiga laftigeeda somalilan mar haddii la horumaray waxaan u baahannahay in suuqa caynkaasi waddanka ka hirgalaan marka suuqan waa suuqii ugu horreeyey aan ku fikirno ee somalilan laga hirgeliyo maantana ay nasiib u yeelatay magaalada boorama inuu ka furmo hase haatee aan ku rajo weynnahay in gobollada kale iyo caasimadda laftigeeda laga furo insha allah markay dhammaato rabadaantana way soo socotaa inaan furi doono dhammaan ama ha ahaado ku wiig walba ah hama ahaado bil walba oo magaalooyinka kale sida hargeysa burco laascaanood ceeri gaabo koonayaasha kale zaylac inaan ka furi doono insha allah suuqan maanta halkan aad ka furteen u bixiseen rabadaan basaar muxuu faa'iido u leeyahay dadweynaha ee ay ka faa'iidayaan uu kaga duwan yahay suuqii kale ee ganacsiga ahaa ee ka furnaa magaalada boorama iyo guud ahaan somalilanba walaa horta dhowr faa'iido aan taaban karo oo uu leeyahay lamber kow wuxuu fududaynayaa adeegii macmiilka oo macmiilka waxaa laga yaabaa inuu maanta boorama haddaan ka adeegto dee dukaan haddaan dhar u baahdo kaba inaan meel ka qaato inaan shaar meel ka soo qaato ay ugu noqoto distance badan oo wakhtigayga yar lumay halkan markuu soo galo qofku wuxuu helayaa dhammaan hadduu carruur wato hadduu dad waaweyn ay la socdaan hadduu u baahan yahay raashin iyo xaafaddii wixii oo dhan in labaatan daqiiqo gudaheed inuu ku wada helo talabaad waxay faa'iido kale tahay in qiimo dhimis ballaadhan oo tii suuqa hadduu ku helay shaygii boqolka doolar laga siinaya ama kontonka doolar maanta boqolkiiba konton laga haddii laga dhimo wuxuu ku helayaa shan iyo labaatan doolar ama konton doolar taasina waa faa'iido macmiilkii u ah ta saddexaad ee uu suuqani leeyahay waxa weeye oon odhan karaa in daaragtiga in shaqo abuur uu sameeyey oo haddii aan tusaale ka soo qaado boram iyo halka aan ku qabanayno waxaan hadda lagu qabanayaa magaala hoteelka sow la yidhaha sow magaalada in yar buu ka soo herbaxsan yahay waxaa shaqo abuur ee u noqotay magaalada inta badan aad waxaa uga shaqeeya gawaarida la yidhaha bajaajta marka bajaajtii in dadkii ay keento ay celiso ay suuq u samayso marka shaqo abuurkii dadka inay suuqii ka mid noqdo ta labaad dad dhalinyara ka shaqaynaya dadkaasi shaqaabuur u noqoto ta saddexaad waxaa ka shaqaynaya meeshii hoteelkii laftigiisa shaqaabuur iyo dhaqdhaqaaq ayay u noqotay meheradii iyaga laftigooda waxay u noqotay in alaabo badan oo ka badan intii ay suuqa ku iibin lahaayeen ay ku iibiyaan maadaama ay dadkii macmiilka ay soo doonanayaan qiimo dhibistaa ballaaran oo faa'iido ah ay helayaan markaa yani income ama profit ka badan intii ay suuq ku shaqayn lahaayeen sida caadiga dhallinyarta soo qaban qaabisay barnaamijkan ee shirkadda african business wire waxaa ka mid ah maxamed suuqaasi maanta aad ka furteen magaalada boorama ee aad ugu magac darteen rabdaan basaar muxuu ku soo kordhinayaa dadka
بسم الله الرحمن الرحيم أنا كمد جودي قبضة رمضان بسار مقاعي وحلا محمد أحب أخذ وكم كم قدير عصايو وحكسو كردين يا سوق نقنقا وين وآد وين وكدونا رمضان دي هرب حلو قارك جيم قاعدة بورما تاسو واحد كمدة إن لقوا ده هلا لما كان عصت دي أو كل دون أو لسوق هناك مدلوات وحكينا كراس حق البرشدة إمك الشكل بدل ما كيمد مقالة هرجيزة ويمد مقالة بورما يكون كيمد بورما وماشي جويمد waxyaalo kala duwana badan baa jira shaqa abuuris baa ku jirta dawaka alxamdulilah rabbilcaalamiin dadku inta badan bisha rabadaan waxyaalaha ugu badan ay iibsadaan waxaa ka mid a yani dharka ciidda carruurtii oo la ciidsiinaya waxyaabahaasi ma ka mid yihiin suuqan waxyaabaha laga heli karo oo qiimo jaban ay ku heli karaan dhar tayo fiicanna ay ka heli karaan haa dabcan way ka buuxaan wixii ciidda lagu talagalo dhan iyo waxyaalo kaloo badan way ka buuxaan insha allah waa laga helay qiimo dhibis weyn oo loo sameeyey dadka ilaa kalluunkii baa dibadda u yaalla ilaa afturkii baa dibadda u yaalla ilaa wax kastaa laga helaya insha allahu tacaala maxaa markaa qofka imika doonaya inuu halkan wax ka iibsado waxaa lagu joojinaya albaabka waxaa la- loo jarayaa tigidh maxay tahay sababta tigidhka aad ugu jaraysa Dee haddii tii loo jiro waa meeshii bug weyn qoyska kusoo wada ururayaan asa nidaam nidaam ahaan baan u sameynay sidaas nidaam ahaan baan- بسم الله الرحمن الرحيم إن مقعد عبد الصلاح حسمتان إن رنتي واحد كم إذا جودي قوان قاوضة إن سوق بشر رمضان أما رمضان بس روح أنا ومقعد درني إن شركة هان شركة ده ذو واحد أفريكا بيزنس واير وأنا شركة ده سكو حركة إن جناعسية أفريكا إيو سوماليلان مستقبل كي هذا بقى إن رنتي واحد نقول ترى قلنا في صدق قالجا إن يدتكو كيف يستان سوق ama hal goob oo runtii ay ka heli karaan een, waxallii waxay u baahnaayeen haddii ay tahay dharkii carruurta haddii ay tahay dharkii dadka waaweyna haddii ay tahay dharkii dadka dhexe haddii ay tahay dharkii dumarka haddii ay tahay dharkii carruurta haddii ay tahay gawaadhidii reed baastooladihii qoryihi carruurta ay ku ciyaarayeen marka runtii waxaan dadkii fursad u siinay oonu jaalas ugu abuurnay ganacsatayba in hal goob ay hal suuq ka helaan dhammaan waxyaabay ay u baahnaayeen oo dhan ay ka helaan een, maalmaha ciidda ee tobanka cishe ee dambe dhallinyar kale oo iyaguna ka mid a african business wire oo iyaguna halkan ku sugan madaxa guddiga abaabulka uu ka mid yahay ayaa waxaan idin weydiinayaa idinkoo magaciina ku bilaabi doona een, suuqani wax ma u dhimayaa suuqii kale ee ka jiray magaalada boorama بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمود فارح ورسمي oo ku magac dheer een, roosh Een, suuqani suuqada kale jiraayeen uma malaynayo inuu een, wax badan u dhimayo Een, dadku een, markay halkan yimaadaan dee w- wixii een, ay iibsan kareen way iibsanayaan waxay halkan ka waayeen waxay u doonanayaan dee suuqii kale soo markaa een, wax badan oo dhaqaale ama dee een, iibkoogii kale suuqa caadiga wax badan oo saameynayan kuma een, kuma yeelanayan waayo halkan markaa dadka eegto habeenkii ilaa shan boqol oo qof way way yimaadaan ee, iyo ka badanba oo saan filana habeenada soo socday dadku intaa way ka badan doonaan oo waxay inay gaadhaan laba kun waa laga yaabaa laakiin saasoy tahay haddana ee, dadku had iyo jeer waxay dee, rabaan waxyaalo kala duwan horta inay arkaan soo marka halkanna way imanayaan suuqana mar walba way tegayaan soo marka waxa meel unbay markaa wax ka iibsanayaan Ee, markaa wax badanay u dhimaysay uma malaynayo ee waabay een, waxa weeyaan dee ciiddiibay weyneynaysaa oo waxa weeyaan suuq ballaaran oo kii hore ka ballaaran baabay imanaya oo iyagu waxaa laga yaabaa alaabihii inay intooda ka soo badiyaan waayo maadaama carwana furan tahay oo wax iibkiina halkan ka badanayo halka kalena waxaa laga yaabaa inay iibkii u bataba Een, bismi illahi raxmaan raxiim Een, magacayga waa cabdifatax cumar guray Een, waxaan ka mid ahay tiimka abaabulka een, ka shaqaynaya een, suuqan ramadaan bazaar tiimkan waa tiim een, isku xilqaamay inay la shaqeeyaan african business wire oo voluntary u shaqaynaya ama si mutatawacanima waa tobanaan abaabulaya soo gelitaanka bixitaanka wax iibsiga iyo habsami socodka een, carwada saa daraaddeed waa tiim taageeraya hal abuurka asxaabtoodu la yimaadeen oo barbar taagan waana runtii een, fikrad meesha mudan oo ah marka dad wax bilaabaan in asxaabta inta kalena ay mudan tahay inay barbar istaagaan oo ay kusii dhiiradaan inay tiimka meesha jooga sii dhiirigeliyaan mar labaad ramadaan bazaar iyo ramadaan kariim halkan waxaan la joogaa mid ka mid a ganacsatada ku soo bandhigay een, badeecadahooga shirkadiina amase dukaankiina maxaa la yidhahdaa maxaad se ugu tala gasheen suuqan rabadaan basaara ee magaalada boorem بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa cabdicasiis carab daawud annagu waxaanu nahay gobi store baa la yidhahdaa kombanigayga magaciisa waxaanu xarumo ku leenahay magaalada hargeysa magaalada boorama aanu habeen hore xadhigga ka jarnay carwadan run ahaantii waxaanu kaga qayb qaadanaynay inaannu ku soo bandhigno waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin suudhadhkii ragga kabiya carruurta dharkii carruurta dharkii hablaha wax kasta oo la odhan karo ma taqaanaa maanta dadku way ku adeegan karaan oo xagga lebiska iyo oo iidda ku saabsanna waanu soo bandhignay run ahaantii waxaanu samaynay qiimo qiimo dhimis aad u fiican oo boqolkiiba konton ah iyadoo run ahaantii meheradda oo maanta cusub oo dhowaan xadhigga ka jarnay haddana inaan qiimo dhimis samayno taasoon ka duulayna inaannu had iyo jeer daboolno baahiyaha bulshada waxaa halkan isna aan la joogaa mid ka mida ganacsatada iyaguna kasoo kusoo bandhigay ganacsigaagu ma mid boorama ka furanba mise waa mid
aad baan idiin salaamayaa waa nasiib wanaagsan inaad nagu soo booqataan boorame iyo ramadaan basaar mahadcelinta marka labaad waxaan u mahadcelinayaa african business wire oo suuro gelisay muuqaalkan iyo isu imaatinkan iyo bushaaradan waana wax ku cusub somalilan oo dhan ama inta soomaalidu degto waa arrinaan hore looga qabanin anu waxaan ahay ganacsade darmakiil baan ka socdaa kambanigaygu waa brandi waan ku faraxsanahay runtii iibkan dadka noo imanaya aad bay u badan yihiin reer boorama waa soo xaadireen inta dhimanna waxaan rajaynaynaa noo yimaadaan wax badan baana nooga kordho isbarasho ay ku jirto marka ganacsigaagu maxaa muxuu yahay ganacsigaaga ganacsigaygu walaal waxa weeye kareemada shaambooyada cadarada ee iskaraabka rag iyo dumarba see lagaaga iibsanaya markaa iminka si aad u qurux badan baana looga iibsanaya dadku wayna soo booqanayaan meesha halkan markaannu boorama joogno cidda aannu alaabteeda kaga tegaynayna weydiimayna maadaamaannu hargeysa degannahay annaguna waxaan u tilmaamaynaa heshiisyada aannu halkan ka helay markii aannu nimi laba kambani baan la heshiinay kambaniga la yidhaahdo dhegaweyne iyo hadiya dadka waxaan leenahay reer boorame halkaasaan idinku reebaynaa alaabta kaloo ila jooga ganacsado kale oo isaguna ka mida shirkadaha iyo kambaniyada kusoo bandhigay ee ku waaweyna bal adoo magacaa ku bilaabaya shirkadaadu maxay ku soo bandhigtay suuqan rabadaan basaar maxayse dadku ka faa'iidayaan badeecadihiinna iyo waxyaabahaad ku soo bandhigteen magacayga waa jaabir xasan cabdi waxaana ka socdaa shirkadda mumin group of companies mumin group of companies waa shirkad aad iyo aad u ballaadhan oo ka jirta dhowr waddan dibad iyo gudaba somalilan oo kale waxaan ku leenahay baranjiyo fara badan waxaan ku leenahay hargeysa oo caasimadiya waxaan ku leenahay burco waxaan ku leenahay berbera waxaan ku leenahay wajaale sida kale insha allah mustaqbalkana waxaan ka furi doonaa meesha boorama la yidhaahdo waxaan aad iyo aad horta u mahadinayaa african business wire dhallinyartan soo qaban qaabisay carwadan aadka iyo aadka u qurux badan ama ramadaan bazaar oo ah magac ku cusub geyiga soomaalida
bal waxaad nooga warantaa walaal shirkadda aad wax u iibinayso iyo magaceega iyo waxyaabaha aad iibinaysaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa samiire maxamed daahir shirkaddan waxu iibinayaa waa cawo baby care cawo baby care waxay iibisaa agabka ciyaalka ilmuhu markuu dhasho ilaa intuu siddeed sano ka gaadhayo marka waxyaabahan iibin waxaa ka mid ah dharkii agabkii ilmaha lagu ciyaarsiinayey kii lagu seexinayey wixii waxuu ku cunayo musaasadihiio kala duwana caanihii xafaayadihii wixii ilmuhu intuu korayo uu baahan yahay iyo sidoo kale waxyaabihii maskaxdooda korinaya waxbarashada u fudaydinaya magacaygu mubaarig cabdiraxmaan maal waxaana la yidhahdaa kombanigayga samaani group waxaanu keennaa saddex waxyaabood waxa ugu weyn caanah waxaa la yidhahdaa malco milik waxaanu ka keennaa markaa jarmalka ayaan ka keenaa caanahan waxaan ugu talagalay markaa caaniyowga waddanka imanaya way ka duwan yihiin waa caano laga soo sameeyey caanihii oo sici oo lis ah oo la soo sameeyey oo aan waxba ku jirin bowdhar aanu ku jirin waxaa kaloon kusoo bandhignay carwadan muxuu ahaa safer bags waxa la yidhaahdo ama bacda baagag lagaga raysto oo lagu qaato gacanta iyo mashiinadii wax lagu ridqayey waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradan isa soo abaabushay ee carwada halkan ka furtay boorama oo ah carwadii ugu horraysay ee la yidhahdo ramadaan basaar basaar magaca la yidhaahdo waxa laga isticmaalaa inta badan asia south east asia laga isticmaalaa waa magac markaa micnihii market oo kale ah waxa la qabtaa inta badan rabadaanta waxa weeyaan waa wax ku cusub waddanka geyga soomaalidu degto oo dhan marka waan soo dhowaynanaa waxaa weeyaan waxaanu dhimnay boqolkiiba konton oo noqonaysa markii hore waxaanu siin jirnay afar iyo toban kun oo somalilan ah oo u dhiganta laba dolar hadda waxaanu ka siinaynaa hal dolar hore ma uga furnaydeen magaalada boorama mise waa markii ugu horreysay yani kambanigiina ama shirkadiinani ay ka soo qayb gasho carwo ee ay timaado boorama horta kambanigaygu waxa weeyaan oo imika sanad buu jiraa Een, gobollada somalilan oo dhan waanu ka jirnaa Een, muxuu ahaa burco hargeysa wajaale boorama hadda noogu horeysa waa fursad fiican oon dhallinyaradii boorama iyo dadweynihii boorama kula kulmanay Een, waxaanu doonaynaa markaa inaanu boorama reer boorama isbaranno oo aanu caanahan iyo alaabaha kale aynu keenano een, barno kambaniga waxaan aasaasay aniga aasaasay markii hore shaqooyinka waxaan ka shaqayn jiray hay-adahan ka shaqayn jiray hadda waan kasoo gudbo business baan usoo gudbay marka hadda ayaan kombanigan aasaasay ilaa sanad baan imika wadaa marka waxa weeyaan caanahan aan ku horreysiiyey marka dadka bal inaan kaa qabtiro oo ay bartaan caano aan bowdhar ahayn oo ah liskii lo-deenna aynu ku naqaanay oo lasoo baakage gareeyo jarmalka laga keenay waa badan yihiin shirkadaha ka soo qayb galay een, suuqa rabadaan basaar ee laga furay magaalada boorama dabayaaqada bishan rabadaan Een, adoo ku bilaabaya een, magacaaga ee, shirkadaadu maxay tahay halkeedse ka timaadeen Een, maxaad se suuqan ku soo bandhigteen Ah, bismillaahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa maxamed xirsi Een, stoorkayga waxaa la yidhaahdaa eh, u s a store Ah, alaabtiisu waxay ka timi america Een, hadda waxaanu joognaa bil baanu joognaa Een, waxaanu ha- waxaanu wadnay alaabteedu aad iyo aad bay u noocyo badan tahay waxaa ka mida tuulis baa ka mida waxaa ka mida baagis baa ka mida waxaa ka mida dhar baa ka mida waxaa ka mida een, electronic oo telefoonna ka mid yihiin noocyo fara badan ayay u kala baxdaa waxaas oo dhan markaa waxaad ka keentaan america oo aad u soo dhoofisaan somalilan miya hahey waxaasoo dhan waxaanu ka keennay siyaala washington ilaa afartan iyo shan cashuu soo socday containerku insha allahu tacaala waxaanu rabnaa inaanu kii kalena hadduu soo socdaa eh, next week buu imanayaa waxaan rajaynaynaa inay noqoto every two months inaanu hal container ka keenno siyaala washington oo alaab aad iyo aad u quality fiicana oo ka wanaagsan waxyaabaha meelaha kale laga keenayo oo dadka bulshada dalka ku nool waxay u baahan yihiin wax taya leh bay u baahan yihiin waxaan ku weydiiyey halkeed suuqyada markaa inta badan aad keentaan ma somalilanba mise geeska afrika meelo badan ayaad geysaan oo su- suuq idinka furyin Een, runtii waanu cusubnay hadda een, waa second timekii een, berbere markaan alaabta ka soo dejinno hargeysaanu keennaa den gobolladaanu u qaybinnaa waxaanu se rajaynaynaa inaanu waddamada neybarka sida jabuuti etoobiya inaanu gaadhsiinno ilaa kenya insha allahu tacala haddii lahay ka dhigo waxaa kaloo dhinacayga fadhiya asxaab kale oo iyaguna ku soo bandhigay suuqan basaar maxaad soo bandhigtay
magacaygu waa siciid xadaadi xaashi daahir waxaan ka socdaa amaan ahay aasaasaha shirkadda aljawda channel trading marka waxaanu soo dejinnaa sharaab ostriya lagu sameeyo oo la yidhaahdo rooj ama raa'uuq Ee, halkan waxaanu anagu kusoo bandhigaynay dadka inaanu tusno rangeka ama xaddiga alaabta aanu keena ay ka kooban tahay oo ay ka mid yihiin sharaabo aan sonkor lahayn oo seeka ah iyo guud ahaan sharaabka rooj oo sha- ku yaryahay sonkorta ku yar tahay Ee, wax kaloon dadka tusaynay oo free sample aanu u samaynay in nala arkaan quality-ga iyo tayada alaabtu leedahay Ee, guud ahaan sharaabkan sonkortaa ku yar tayadiisu waxa weeyaan aad bay u sarraysaa wax kaloon dadka tusaynay oonu fahamsiinaynay inay iibsan karayaan oo hada jeer dadku waxa quality-gale way ka waabtaan waxay dhahdaan waa qaali taasaan raba dadka inaynu baro inay kari karaan iibsan karaan Eh, maca daalika en, eh, borama hadda ayaa nooga horeyso nu nimi tiim baanu ka samaynay tiimkaasi si rasmiay u joogayaan intan rabadaan basaar ay jirto iyo wixii ka dambeeyaba marka heerkoorkiga waa hargeysa laakiin somalilan iyo soomaaliya baanu ka howlgelaynaa oo waxaanu nahay eh, qolada sol agentka u ah rooj soomaaliya iyo somalilanba marka hawsha si fiican bay noogu socotaa eh, maasha allah marka hawshaasaan nimi asalaamu calaykum bismillaah magacaygu waa cabdilaahi nuux xasan Ee, waxaan ahay ganacsatada ka soo qayb gashay rabadaan basaar waxaan horta marka hore u mahad celinaynaa ilaahay mar labaad waxaa mahadle ee, rabadaan basaar ee soo bandhigtay carwo bandhigeedka markaan waxaan kaga soo qayb galay ee, kalluun iyo digaag waayo ganacsigaygu waxa weeyaan wax waddanka ka soo baxa saas darteed waxaan ka soo bandhigay ee ku soo bandhigay carwadan kalluun iyo digaag kaasi oon uga jeeda ujeeddadinu ay tahay in dadku bartaan tayadiisa iyo kuwaalitigiisa iyo faa'iidadiisaba waxaa ila jooga iyaguna shirkado een, qaybaha dumarka ka mida Een, walaal adoo magacaa ku bilaabaya shirkadaada magaceega iyo waxyaabaha aad ku soo bandhigteen bishan rabadaan basaar suuqan laga furay magaalada boorama waxaan ku soo bandhigay een, shirkad lagu magacaabo alxarameyn Een, kabacdi waxay iibisaa alaabta caruurta ku ciyaaran khaasatan ciidaha sharaxaadaha guryaha ayaan kusoo bandhignay een, munaasabadda ciidda darteed Ah, qiimo dhimis fiican baan sameynay soo dhoweynta darteed aan ciidda haashim sheekh cumar kood v o a boorama
weli waxaad la socotaan ah, barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno wa- waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan euro iyadoo shalay toole ay soo baxeen wadamada wallis poland iyo portugal kadib markii kulamo ay ciyaareen switzerland iyo poland ayaa waxay ku kalamaysteen daqiiqadii loogu talagalay gool i gool hase yeeshee rigoorooyin ayaa poland kusoo baxday wallis waxa ay gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka waqooyiga ireland iyadoo croatia iyo portugalna oo wada ciyaaray daqiiqadii dheeraadka ee xulka dalka croatia looga awood roonaaday gool iyo waxba ricardo quarisma ayaa daqiiqadii boqol iyo toban iyo toddobaad u dhaliyay xulka dalka portugal kulankii goolka keliya ay markaa laiska wada dhaliyey is- taasoo ka dhigtay in markaasi xulka dalka portugal uu soo gudbo waxaa maanta dheeli doona xulalka france iyo ireland germany iyo slovakia ayaa dheeli doona hungary iyo belgium ayaa sidoo kale wada ciyaari doona iyadoo kulamadaasi ay yihiin kuwa aad iyo aad u xiiso badan dhinaca iyo cob america centenario kaalinta saddexaad ayaa waxaa u tartamay wadamada mareykanka iyo colombia gool iyo waxbaa xulka wadanka colombia ayaa ku adkaaday taa oo ka dhigan tahay in xulka dalkaasi colombia ay markaasi noqdaan xulka kaalinta saddexaad ka galay cob america centenario fiinalaha maanta ayaa la dheeli doonaa waxaana markaa ay ciyaarta wada dhex mari doontaa kul- wadamada argentina iyo jili iyadoo labadan wadan ay hore usoo ciyaareen lug- kulankii coba america ee sanadkii laba kun shan iyo toban oo rigoorooyin xulka dalka jili oo wadankooda lagu qabtay iyagoo ku guuleysteen argentina ayaa dooneysa inay ka aarsato xulka dalka jili iyadoo jilina ay dooneyso inay taariikhda mar kale ku celiso inay koobkaasi ku guuleysato dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halka aynoo joogto aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteen oo barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal qasiidada nebi ammaanka idinku soo socota waxay gebagabo tahay idaacaddeeda duhurnimo caasha cudi anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay tan intayn idaacadda afarta kun min waxaan kaga tegaynaa qasiidadaas
عليه سلام الله سرادي مالين حيستا رسول كاسين مضنانتا سبولكي عايدا فاهان رسولكي تنا حصاري سرادي مالين حيستا رسول كاسين مضنانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi sareediyo maalin haysta rasuulkan sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkan sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo kasaahidaye ka jeestay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.